Madaxweynaha Hirshabelle Mudane Cali Good Laawi Xuseen ayaa gaaray degmada Mahdaay oo ay saamaysay fatahaad ku dhuufatay xaafadaha ay ka kooban tahay dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Mahdaay ayay iskaga barakaceen shacabkii iyaga oo deegaansaday meelo aysan soo gaarin biyaha. Madaxweynaha Hirshabelle Cali Good Laawi Xuseen ayaa sheegay in boqolaal qoys ay hoygoodii iyo hantidoodii ku waayeen daadadka iyo fatahaadaha Webiga Shabeelle, isagoo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ugu baaqay inay u soo gurmadaan shacabka la daalaa dhacaya masiibada fatahaadaha.
maanta waxaan soo gaarnay degmada Mahadaay oo daadadkii webiga ka fatahay iyo roobabkii oo isbiirsaday ay dhibaato aad u weyn ay u geysteen runtii waxaana ka jirto xaalad bini'aadannimo oo adagaa ka jirto sababtu waxay tahay dadka ku nool webiga jiinkiisa noloshooda waxay ku tiirsanayd beerihii laba fasal ama saddex fasal ee lasoo dhaafana sidaana fatahaada u saamaynaya mar walibay dalaga ta- ay tacbaanna daadaa ka qaadayay waxaa isugu darsamay iyadoo beerahoodii uu daadqaaday iyo iyagoo guryihii roobkii iyo biyihii ee webiga ay isu saa- ay saameeyeen labadaba isku darsoomeen ee dadka bannaanka tuuran yihiin ayaa laga dhaxlay Ee, waxaan leenahay ilaahay ummaddan culayska ka dulqaado guud ahaanna waxaan ognahay ee, inta webigu maro deegaanada hirshabeelle hadday beledweyne tahay hadday buulo burto tahay hadday mahaday tahay hadday jalalaq tahay hadday jowhar tahay ilaa balcad dhammaan inay saamayntaan ee, degmadan aan ku aragnay iyo meelo kaleoo ka daran sida degmada beledweyne oo kale ay ugu daran tahay oo dhammaan ee, dadkii wixii ay agab haysteen wixii ay ku noolaayeen dhan daadka uu la tegay in dad badan naftooda ay ku waayeen daadadkii inta ku dhimatan allah u naxariistaan leenahay gaar ahaan ee, magaalada beledweyne dad badanaa ku dhintaa la yidhi dhowr qofoodaa ku dhimatay inta ku dhimatay ilaahay u naxariistaan leenahay intii ku hanti beeshana ilaahay bedel khayr ha siiyo Tani markii uu fatahay Webiga Shabeelle ee mara degmooyin ka tirsan Hirshabelle ayaa waxa uu geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed.